meelwalba oo isin roogtaan iyo iswalba oo isiniin dhugun sida ay tan ha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo wakhtiyadan oo kalanku baratan idaacadda warsan ee beledkan baydhaba markii laku raaba hamiinka jamaacadaha sabtada hooydaasa hamiinimo dhugunsadayaal sabtaa uu taarigdanaya kabaaganta litobilu koowaad sanadka cusub lamada kun iyo tumisiyeedka qodobada kulanku warsan hamiinimadan uuna siin hayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay us erwaliba ku mid eh xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geeka iyo ansixiyana miisaaniyadda sannadan lamada kun iyo tobanisiyeedka ee haddaaridii wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan sate weliba uusa ku hadalay qaabka markaas iyo xildhibaanada ansixiyan iyo weliba miisaaniyadda sannadan lamada kun iyo tobanisiyeedka barnaamijka kulanku warsanya dhugunsadayaal ka dheega doontaan wasiirka oo arimo ogaas ku hadalow qodobada saas oo kale dhugunsadayaal hamiinnimadan kulanku warsan uuna siinkahayna weliba ku mid eh guddoomiyaha gobolka banaadir waana eedoo goboleedka muqdisho weliba uuse ku hadalay daliilka qorshaysan ee hamiinadii lahadhaafi ku dhihaayeen gobolka banaadir taas oo kale weliba uuse ku hadalay shir markaasa lankatirigali in lagu ka hadala ammaanka caasimadda ee markaas magaalada muqdisho geeka ku furmi lahay orya dandhiyowka kooy guddoomiye saabit oo arrimoogaas ku hadalow kulanku warsanya dhugunsidayaal ka dheega doontaan wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya isuna weliba tababar anfuray labaatan iyo shan macallimiin ah welina markaas macallimiintaasa laku shal xulay dhammaan gobollada dalka iyo weliba gobolka banaadir waryaabo iyo barado doonaan ee la bara doonaa ama lantaw bara doona macallimiintaas gobollada dalka soomaaliya lakushalshaani ee wasaaradda iyo tababarkaas anfurtii barnaamijka kulanku warsan wasiirka walbarashada oo ku hadalow yaa dhugunsadayaal hasiin ka gudbii doonna taas oo kale dhugunsadayaal qodobada barnaamijka kulanku warsan unusiin hayna weliba ku mid ee madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weliba uusa xaraggu ku gooyey ayrboodka cusub ee magaalada garoowe ee maamul goboleedka puntland maalmooga lahadhaafi reer garoowe weliba iyo indiyaar garoobayena hadhawaayowka madawiine farmaajo sugiinya lahanka dhawaay madawiinaga welinuusa ku hadalay xaaladda dalka iyo weliba guud ahaan horumarka deegaanada puntland kulanku warsanya dhugunsadayaal ka dheega doontaan madawiinaga oo arrintaas ku hadalow saas oo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinnimadan uuna siinhayna dhugunsadayaal weliba ku mid eh lamada kun iyo labaatan iyo lamada yaa weliba uusafadeeya in marlamaad uuse xilkaha kakanagada saas dartiya iyo markaas anbedele malaaqa guud ee beelatiisaana weliba saas eray too ku mid eh beeloo degow koonfur galbeed soomaaliya oo kulun baydhabo kawaaldhadi islamarkaasna hadalkaasa iyo hawadan mariyeen xildhibaanka kiijo ee baarlamaanka soomaaliya angmatirow kulanku warsanya dhugunsadayaal ka dheega doontaan beelaas oo arrintaasa xildhibaanka ka tilmaami ku hadalaayaan qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiraan weli haniisiyada kulankantiinu kuguda jarnayasiin gudbii doonnaa bilaalyarya farsamada ah uu ka niindhaaba yahay jeceylow yasina daris yahay mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhugunsadayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsanya hawada sien kulanaa qiibo hore ee kulanka iyo gudgala qodobkan ku horeeyey weliba usanagedeeya dhammaan beelo degow koonfur galbeed gaar ahaana magaalada baydhabo maalmooga lahadhaafi weliba markaasa beel weliba iyo kulanku weelasa magaalada iyo arrintaas ama kulanka kiiye ujeediya usahaayay toyo markaasa ka dhaliilayaan amaiyo kahaysidaan xildhibaanka beela titio matarow baarlamaanka dowladda soomaaliya welina iyo markaas kahaysadaana in xildhibaanada guud ee beelo markaas kuraastaas anfadhi ee baarlamaanka soomaaliya matarow in iyo ku hooliyiin bedelow ka eedin oday dhaqameedyada ama malaaqyada beeloogo waa beeloojo hogaamiyow welina markaas taas iyo ansababeeyana in malaaqa wakhtigan la bedelahay isa anka mudanayna ama waajib an hayn wakhtigan in la bedela xildhibaankana sababta usaan bedelow iyo ka tilmaameen in lamada kun iyo labaatan i lamada baarlamaanka cusub ee xilligaas kooyi doonaa si uusa markaas dhiibankunagada dartiyana usa malaag cusub oo usa walifado ku helow saas anka bedelow beel ku mid ah beelo dego koonfur galbeed oo arrintaas iyona ka haysadan malaaga kiijo ee beela andhaladi baarlamaanka soomaaliyana angmatelow waliba kulun baydhabi oo ku weeldadeena
eed ma inka mash yaantum eed ma inka murgaysanaa lankii oo walaalkayn haaye hilbaankii una andooranay shalay dadkii dooraday eed weliba inka halgami yaa kamid ahaynin maadaama uun ballanqaado badan u socdo nin ballanqaadi marka una dooradaani ballanqaadka mayninka bedelayihiin oraad qolkii atis ka murgaysanna mana ogolaadan ina tolkii tolkoole eh dadkan haraab raw dadka ee dhibka badan ma eh antireewadilaahna degaaso beerlung ee qaraw oo baydhabo eh dadka qabilaadka kale balbaleemo barama xiijari ama doorasho nagatoy ama aramo kale nagatoy iska dilaayan una dad iska dilaay mahayn laakiin walaalan hoosa ka dhamaysana jebni yaa mahan mayg dareemo hayna waan hamiinkii hataa kullir waysanaa in khilaaf khilaaf oo haddii lahayno dhaadar ma arag nibidkaas dhibaankaas oo use beeftasa siinsheeni langhibila agaasima siinka dhiki gabartoo hataa ma ilojeey makahayo intaasoo arday e oo haraaw e iskoolaa dugsiyaal dhamaayaan dugsi sare dhamaayaan iyo jaamacad siinka dili maka dheegi laakiin dhibshay ma haniinagaday uni haniinagadi ma haniinka nagadiya duuladii dadkii oo goofgadudayti ay nuqsaday malaaka nagada baydhabo malaaka nagada oo haddii lahayno xildhibaan qaranka nuqsadaha marka tiyadahayti ah haddii lahayno ciidanka honna ma inka baagane oo walaalkan inka baagane xildhibaanka in haddii lahayno khilaafka oo usubada ka nagad ka nagad khilaafkaas ka nagad oo lena khilaaf subahay ka nagad walaalkay oonka nagana una shalay dadki hadoorid yahay oo haddii lahan eedhikaar eedhikaarkan o kale dadki shalay hadoorid yahay marka maadaama una shalay hadoorani oo mayn doorani ini umataana faa'iidin horseeda maka saaranin horseeda in may hata dareenshan ahaaye in siyaasad iyo haddii laha koorkayaanka usanasheeni oo usasheeni in dadka dhimad dil alla oo si amar alla dadka ka dhimada un walaalow haddii lahay makiin dooran in ataan bilaayadada kasuubido dadka dhimada makiin dooran marka lanaa walaa isuubid waaba isuubiday ka nagoy ilaahay shay nagoy ilaahay shay nagoy weelase haddii lahay edmo tanasul suubi qaali haw malaaga bedele madi adaleeto malaaga shalay usilki ha ka dooraday shalay intan tolkoona ma ka hacsanay kumaalan baahanya agda ilaan sanadka hor walan qobati ma lahayn lankani amre haddii lahay lankun walwiinasiin qobaday haddii lahay uneerbay dhoohaynay marka hor hamaralka dooraday hamar ma ha dhaafane tookadinka damboyti konton iyo koo qofooda dharay konton iyo kookii qofood baydhawaa lama huraan oo sjiilaad nagati ini baydhawa laha ka doorada shacweynihii oo degaanka nka badanayna la sheeg maadaama saasati lanki ilaa wa ilaa lankun wal badanasiin qobaday hadoorday malaaginimay kasabi madi intikoy dana gaar iyo isgalan ma iska galan haddii laan bedeli kootan sanadka demba oo haddii lahaynu si horseed inka nagado malaagan waa is aragnay walay qobday ballanaadi eedin walaalkay isi shalay ballan qaadi badhoo afisiinka fure haddii lahayno amara afisiinka fure gorgodo afisiinka fure may siingaday baabur oo tolka kaceleydo iyo siingade dhalinyaro badan a jara haddii lahayno saraakiin oo haddii lahayno iyo saraakiinnimo iyo dibadda iyo anina qaadi karo indire sirkaalkuna ma niindirna xafiiska ma niinfurna shalay dadkooda ka qaaday haddii lahayno reukumada isdoorday runtii un dariskaan daa beesa kumashiin oo laka qaadaday una kunshiin malaalan kun walaalkeen bees sharuudlaan ya waa qaboy saasa ka dooran in haddana un o shalay beesalaan doorani oo haddana umataana dhibcinsheena raallama ka nagadaan mana ka nagado doon markan kabacdi may dhii doontee shalay unin kalsoonikii dooran geekin kalsoonida koo kale nagadaa elena kalsoonida koo nagadaan oo kaleeto tana sursuubi emergency amarlaan saas haddii unayno dadkiina baddoonadii tolkun bulshada hukumaay dadkun dalshal bahaw mee haraw ibidtaymi lama famil famil famil nisgan hormana sheegna dunyada malaka sheegna dad oo usiiba hadii lahay makaadma bahan abaaro badan hamareen bahootiyaal iyo hadii lahay meelahan tuulin oo hadii lahay makahotigi mayna baahin in wadanka qodod u faday kisaabta u faday eelka lonqod u faday warta lonqod u faday iyo hadii lahay meesadaas hadii lahay makasha furdaamiyohay laailka dhiibahay min baahnayni walaalkana maylana hadii lahay maka noqoy xildhibaankii mayliya maraago an amarkay gaado dogaan arilay weelaw iyo suursade kamba mufadawali gundiinina malaaga raanta untungadentin iswainti gidaaljarta ilaahay mahadle malaagiya raanta usiini mayliya lan lamada kun iyo labaatanka ani hogaalsima hataba suursade li reed ilaahay mahadle taasaa dadkunka dangaden deega ayde untun dadweyne saasa ka dangaden mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo dowladda federaalkana mayn sheegane ini lankaasuilo noogobdo meel usate shaqadiisan hayne hagali may weelay haddiis tolku walan gobodo fadaw wadanka hormaryo eel niingado isbitaalha niingagaajiyo dowladda dhahbuwa deegaan iyo hormaryona fadaay walku waay garaad iyo gusiin may nagad lay nagaday malaaga bedile kama su weele teelisa hirti hata una walayo walan ogolno mee haddii unan odayaalkii ilaahay mahadle deegaankii ugirehara beesha haraweyna walaagaas walan ogolme walan raallagaananonme laakiin maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka mayn sheegane lankaaso ininu nooqoboda dhibkuusu baalun gudaashi kuwidoonanana ini ilaahay mahadleena noo reebo fadaana reebtii aan kadarsad fade tanga wabilahi tawfiiq كلمة كي دور دي أكو مثلا إيدي كاركي أنا كدور دي كم هاي وسون نفتيز بكم عليه دور دي ما يك دور دي إيه ودنكم ولا قبل دور دي باي شكرني كهار وسكورجي من دور دبا تبي غادي سوبي هراوس تما يور مرن هراو لما قول قول سوبي أيو سكورجي لون هور مرن وها نيلي أسيلا هم هذا شغل له ودنكم ولا قبل الفضاي ودنكم ولا قبل الفضاي يا بداية كأساس ولا يو نفتان إذا نيتبه ما جرى الدور اللي لما بقوا لي أفرتون كيلومتر من الدور اللي وقد بدأ ده ينتظر ده يميل شو قام قنتي هو كوين سلابدان كوين اللي بدأ كتبايا ون بداية اللي كوي كان بدله كان بيلجيه ولا أري بقول كلمة صعدة قلي سبيس بهتن ما قلبي كجرته ملاك نم ملاك ملاك ملاك تايو ملاك تايو تكبر برتي ملاك ملاك تايو ليه فدرس ملاك تايو ليه بهلو بهلو بهلو سين من فضل أقولنا ما يرني بير آم فرص آم ها ميرس نيفدي يرني مدرسة كابو يجوا كابو قال يا آم فضل هاي أنا فاس لكن سيدا يتي بلا صوبي ولا تنا أنا ما معنا كهم جلان معنا كجلان أو مني تابي دكاروس كل دروهاي إس دروهاي usunni abuuri kastay walaa yoo ee wal una baahagna ma eh ku hee walaa un gurni una isku dhaafa fadaanay ku noobni madiseeta maa aan naftay argaata beeshara wakiilka aha anwa yaraasa wakiilkaana ahaa kalsooyid ba kula nagani iyo anu hayta waana kaslan ba kula nagani maaba muraasa rob baeba lan ku sidaa ki halan talday lan ki fadaa meeli fadaa jeesiday un wal badeega ha bedel ay nu jeesadaana dawlada dubay ku oslaanay lan ku waa farmaajo leeyahay kalsoonida ka doordi oo shariifada iyo motor bal doordi kalsoonida ka doordi kalsoonida ma lan ki kalsoonida ku bayni lan ku sigaa hayti banaanka noo maray muraad kaana mee geel ma fadaan hamiin fadaan jawaari mee fadaane igoo lan ku sigaa hilibaanka usee ilaa hisaabtama olkiisu niigili gabalku na hisaabtama ummad badana oo kharaabka fadhiyo hamar rooga baa ay sheega doonaan dhibaatadus hamarka hay inta ka hay ulaan toolay bu lan ku sugahay ti dilaala nagadi maayna ma ee hilibaan ma ee ee hamro qabuday jawaaray lan ku sugahay ti nooqobay hodii qabay dhaw haraw dhibad hiri hela fadaas lan ku sugahay ti nooqobay dhibad dilim yar lan ku sugahay ti qaabka dhil shaqay qaabka ka faasan ma qaabka dhil shaqay way waa jadi fasan bay marase lan ku sugahay ti baydo ko ee baydo ni hukum fare bano hukum ko بالناس نومر بيدو مسؤول على تهل بابا لت إلهي ما هذا وسير حتى لا تبغى كسل لت قل أرمار قلوب ishalyaan lan kusigahayti meelaska ekaan arnay ku noobsanaaltuani bodberey ununka bodberni kafiigni madu tabarba minhaay
sheegana wareerkageekatan isooyey beeli haraw oo nuun uma jiraani siyaasadda maamulka koonfur galbeed oo abashuku eh wali siyaasadii beeli haraw latiya eh intan guudo koonfur galbeed siyaas ahaan hadda ku taalo intaan ku sheegay bado wali yare waliba sin sheegay filanka xildhibaan qaranka iyo ku badan isin hadalkiisa hadalen markiis badaleen koonfur galbeed ahaana wali codsi ha ku jeediyeen wali erlaayeen madaxweynaha koonfur galbeed taariikhduusa gadhisin yimisduus dalkan kurooga dadkuus hadhisin suuqeedaa hoogsiiyey siyaasadiisa laakiin geekatan guud ahaan wala sheegay ma dawladda federaalka dadkii maamul goboleedkan statekan shalay lagu doorada xildhibaanada hayeen intu ku tagan oo seedeen may la iraayose xamar seedeen dan walba wali haka wajahanya lamada kun labaatanka malaagu ismeerjeyilahay haani oo koonfur galbeed oo marjacga hay meeli ka jareen oo bedeleedan wal way bedele taas wala in sheegay marka shariifatan adiga qabadkii nagadaas kare qabadkii nagadaas ini malaag dhimaday garax ka dhimaday tolkiijay malaag bedel ko laakiin haani ay yahay sirif taji fi hob bedel beru wali bakin boose adina bati wayo meeli wali bitaag teegna hormar oo maamul koonfur ka horin jeed mala deedeen la shaqeey xildhibaan walba uu wali ka program siya inuu si kursi walba kursi beeltiis ku seedis ina wayta uska fadhi dictatori wal seeyaa warta kan dimuqraadi way dictatori ma geeka wali la baahan soo ummataha hormaraas una soddon sano xabadan iskimaani soddon sano wali ha ku dambeeyay hata kee korin haysa shabaab aan haysa lan inta ku baho soddon kilomitr bay dhawmir seedo kor jare anta inta ku tamna doonuna hataan shileeday seedo kore iska dhaafe beertere marku sagaan seedo kore walon shabaab aan haysa ini geeka xildhibaan walba wama tatiis ku xoreey lahay farja amankiis hagalahay wali ka teeganya ini la teeganaa geeka malaaga bedele intu malaagi haraa wali argaay tanan tan bulshee inta fadhiida tolkiije ulma abaa usuuna amantiro marjaagi jooka fadhiyan waana ka taageertiin xildhibaanki federaalkin wali lahaa walaalkee lahaw siyaasadii iyo geeka beeli haraawkii doorati siyaasadii meel adolan kugabati lafadaa inaad geeka hakanagato baydawow maamul goboleedkuna oo mayl eraay beelinig ama tiroogni wada shaqeynkin kubaahnayn ho inuna usuhata unan eraay ni ni agabeyahay waxaa ani aan qaban meesha kama soconayaan taasna wali baan sheegana qaladu taas qaladu waa qaban markin wali lahaa mayl eraay koonfur galbeed dimuquraadiya ka dhisanta langna lang macaburi kor mayl eraayuse malaagadiiyana roogan ununa xildhibaanadii tiyaana saas daraadee wali baan sheegay mayl eraayuse xildhibaanka beelitistangause geek iyo le dadki shalay inta hata wala fadhi dad ku badan way konton iyo toddobaatan iyo ku badan way iskonti goobka goobleba dooratay shalayna lamaga famin la galay wala yahay malaaga ha dooratay wasaabeek shiri inta bay dhowrow war unagi mas-uuliintaane bay dhowrowna samaanin sheeg ay ay ay in dooratay markan mamalaag oo jeerinayda hadgala laha doordan nelis chanos xoolo waa maayla aweydow taas ana galad oo qaban taasi malaag markina doodo malaag ada naftida beelatida dooras ay malaagay digana riflonga malaagay ma halgabil malaag ma misbeena shagay ya digana mirflaaga dhan ini isnaba gelidi ku gebgaado malaagay ma ini ona shaqsigo min kooha ka abriday malaaga senta jees marka taasi aan wali gabahan xilbaan ee wala ko kaltan may bakin sheegay markan wali araan ee umatiita tan ee ada qalad ku gal haraad kaliya kalaan
xarunta caafimaadka ee aquuna
abaar i aaran kaba ayaa magoow amarshoono heg alla ku kooyow udur i aafimaadna saasu ilow aadaneega dadaala ku saaran uduray aajisay idaaska reebee ebedka niser caafimaad iyo begaa qabe an agal qaad harunta caafimaadka ee aquuna medical center aquuna medical center mashiimada adeega caafimaadka intii isinka ogayteen in kaloo ku asirsanadhah ka kordhiyey an moogatoy aquuna medical center isbitaallaka neebsadayo edi i midowda cudur wali korka ka jara walkoo ka baare walkiin edaaye waana waykoo ka daaweya aquuna medical center dhakhtar caafimaadka ilmii aqoon durugsan an leh in adeego ka bulshadana ebedlanka deerana meelalakiinka diyaariyo aquuna medical center xarunta caafimaadka ee aquuna medical center may barletaa qaybo shal duwan sida qaybta o t b da oo eh meelo dhakhtarka usufadheedo ultrasound qaybta baaritaanka uurka jarka midwivery qaybta umulusada qayb farmashi eh oo daawati inka doortay lahayd diglaakiinsi iyo diya
waayahay dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee nolol darartan barnaamijka kulanka warsan qiiboojiya horeya ku guda jirna wasiirka wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka koonfur galbeed cabdiraxmaan sate weliba baarlamaanka koonfur galbeed geekiyo waa is horjeeyey miisaaniyadda sanadda labada kun iyo toban iyo sideedka oo geeka markaasi limarahayta bilo koowaad welina markaas isu kocodsaday baarlamaanka inuu ku doodaan kureedniyo ansixiyaan waa kuwa wasiirka oo ku hadalow miisaaniyadda wasaaradda titis haddii aridii ee maaliyadda iyo weliba wakhtiga markaas baarlamaanka iyo idka kii joongaada doonaan
miisaaniyadda aywa miisaaniyadda wayba waa miisaaniyad ee muddo badan laha ku shaqeey anas laha miisaaniyad mayla raayis xaqaa'iq fadhidu waana miisaaniyad waa afa wal kala doonto dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waybana salangaytaa waa bilow faylangaytaa miisaaniyadda sanadaha haddareer roob ilaahayna insha allah ka salangayta muddo laba ilaa lix biloodeena wayba rajeeyana insha allah miisaaniyadda dakhliga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hadda fadhiidini qoran kaa doono إن شاء الله كلها برلمان كانوا يتخصصوا بإني أسعد ورئيس إن شاء الله بالله دي كوي بشرف نيجا إنهم ما إلا رئيس نسكو كوين وما وزارة دي مالية ده ما وزير كي وزير كوي وزير دولة إن شاء الله وزارة ده هورسلون برلمان كا ونوع غير يعني ما إلا رئيس miisaaniyadii labada kun tunisiyeedka oo laga talagalay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya miisaaniyadaas oo sifeyle laha ku shaqeey oo horlaanmarsi wasaaradda golaha wasiirada hor aan siciyeen geekana wayba aan dhiibnay aan gudbaynay golaha golaha baarlamaanka guddoonka shay aan gudbaynay arrintaas iyada lagu dooday su-aalo badan iyo doodeer oo may leedahay golaha baarlamaanka ama cidimaarada baarlamaanka norwegian والبدن وجوابني إن شاء الله ويبقى هاي سدانا أخذك بوداك الميزانية جيك بركو هاي سدانا إن شاء الله وبالله رحمة ويل نسبقوي دون ما تسمعتا جيك سوغاي تورنا دون تجي مع الميزانية لا صحيح إن شاء الله وبالله
bakaarka qalabka dhismeeda almuhiiro maarnamey oo baydhowa baydhabo kiyaala anteew ijeego habaabaaniga
warsan yanool darartan dhugunsadayaal barnaamijka kulanka warsan qiiboojay dhexayaha isla deerni qodobka kale weliba uusa nagadaya wasiirka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cismaan weliba uuse geeka ku qiibgalay seminaar markaas dareeri doona muddo shan maalin ee waa muddo shan maalmood ee waana iyo lanqabadii labaatan iyo shan maalin oo ku shal dareeraan gobollada dalka iyo gobolka banaadir macallimiintaas weliba markaas iyo barada doonaana maareynta iyo weliba qorsheynta tayada heerka walbarasho ee markaas dalka markaas xilligan laka dhikow iskoolaadka ama manhajyada wasiirka wasaaradda walbarashada oo seminaarkaas furitaanjiay ku qiibgali weliba wis erey
bismi illahi raxmaan raxiim hadda waan ku faraxsanahay in wasaaraddii ay qaadaysa tallaabo kale oo kor loogu qaadayo tayada waxbarashada taasoo aan maanta seminaar ugu yeernay si ay aqoonta u kororsadaan gudoon gudo guddoomiyaasha waxbarashada gobollada iyo kormeerayaashooda waxay la tahay waxbarasho horta aan maamul lahayn tayo mama ma jiri karto marka maamulka waxbarashada marka la yidhaahdo wuxuu ka bilowdaa guddoomiyaasha maamulada waxbarashada ee gobollada marka aadaan ugu faraxsanahay in taas idinkana aada u qaadateen si ma arkaysa dhab ah oo aad rabtaan aqoontiin inaad kororsataan oo ku saabsan xagga qorsheynta waxbarashada xagga maamulkeeda xagga ma arkaysa ee sidii la isugu xiri lahaa isku xirkeeda isku duugeeda kaasoo runtii kor u qaadaya tayada waxbarashada taasina waa sababta aan rabno in ee, aan idinku qalabayno ee, ee, aqoon oo ku saabsan hawsha aad qabanaysaan si hawsha aad qabanaysaan in u noqoto mid ma arkaysa miro fiican dhaliso oo oo taye tayo leh waxaan rajaynayaa in eh, uusan noqonin inaad intaad timaadaan keliya aad ku sheekaysataan meesha laakiin waxaanad ka baranaysaan eh, eh, seminaarkan inuu noqdo mid aad eh, ficliyan aad u isticmaashaan taasoo ay ka soo baxday ay ayadana ay keeni karta inay ka soo baxdo eh, maxsuulka eh, waxbarashadii ardaydii ay- aan ka dareena inay ka soo baxdo marka waxay la tahay aniga eh, waa fursad fiican aan laga faa'iidaysto Eh, waxaan rajaynayaa shanta maalmood oo aad meeshaan joogtaan in si fiican aad eh, maskaxdiina aad u keentaan waxaan sidaas oo kale la qabaan u mahad celinayaa dadka hawsha nagala shaqeeyey oo ah facilitatorska eh, eh, shaqaalaha wasaaradda oo arrintan si xoog la isaga xil saaray ay ugu horeeyaan eh, xoogaha joogtada iyo agaasimaha guud Eh, waxaa kaloo ayadana aan u mahad celinaa dadka xagga dhaqaalaha eh, naga saaciday Eh, hay-adaha aan partnerska naho wada shaqeyno unicef iyo iyo g b e ayagana oo naga saaciday agga xagga dhaqaalaha Eh, marka waxaan leeyahay seminaarkii si ma arkaysa official ah wuu noo furan yahay waad mahadsantihiin hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheelo habshin muhurta halow moobale haasaawaga iyo xiriirka bulshada laanfadowna hormuud telecom hurow hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabar galay marlayka hirimay hariir luwaldada halku dhiga bulshadu horaan sii wadaasana madasiinku dhagalo hadalkiin haatoy hormuud telecom mayka xiisayaan bulshada oona ka kihiranin mayka hiisayaana bulshada oo waana ka kahiriyeyna adeegaha doorka ee sida adeega mobilka prepaid and postpaid adeega taleefoonka galanta iyo naykan idooba adeega fariin qoraareedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiye selfcar natiijo my exam dhambaal iyo nay weliba adeega my s m s haangiy haruubshawa mishal heraayan hormuud iyo bulshada
waayahay dhugunsadayaal barnaamijkii kulanka warsanya weli dhugunsadayitaan qiibo dhexe barnaamijkii ku guda jirnaa ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj iyo weliba wasaaradda warfaafinta madax ku-darartii geeka waliba iyo kulanka qaadeen magaalada muqdisho kulankaas oo ujeedadiis us ahaay sidii markaas laku horumarin lahaayey ama korlanka qaadan lahay tayada saxafiyiinta soomaaliyeed walina kulanka ku hadalay xogayaha ururka suxufiyiinta maxamed ibraahim macalimow guddoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka federaalka xildhibaan culusow iyo weliba wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan yiriisow
Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, maanta waxaa sharaf noo ah inaan eh, halkaan isugu imaano kulan aada muhiim u ah oo muddaba la qorsheynayo oo aan maaragtay kaga hadlayno eh, sidii loo horumarin lahaa tayada iyo aqoonta saxufiyiinta soomaaliyeed oo runtii waktigan eh, aada loogu baahan yahay Eh, waxaan ugu mahad celinaynaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya injineer yariisow oo nagu martageliya xafiiskiisa Eh, waxaana aan halkan maaragtay eh, farxad weyn ah inaan eh, ka soo saarnay eh, jaamacaddii ummadda soomaaliyeed iyadoo nala joogto oo wasaaraddii warfaafinta ay joogtay iyo ururka saxufiyiinta soomaaliyeed in la isku afgarto sidii maaragtay loo horumarin lahaa aqoonta iyo tayada wariyaasha soomaaliyeed eh, islamarkaana maaragtay hab nidaamsan oo ka duwan hababkii ay wariyaashu maaragtay eh, eh, tababarada maalmaha yaryar ay qaadan jireen mid ka weyn oo tayada aqoonta iyo saxaafadda horumarinaysa Eh, runtii ururka saxafiyiinta soomaaliyeed eh, muddooyinkanba tababaro ayuu ka waday eh, gobollada dalka oo oo maaragtay uu tegayay maamul goboleedyada eh, caasimadahooda waxaana inta badan wariyaashii aan la kulmaynay ay noo sheegayeen baahida ay u qabaan in ay helaan tababar iyo macluumaad maaragtay eh, saxaafadda la xiriira iyo buugaag iyo aqoon marka eh, runtii waxaan u malaynayaa maaragtay la soo gaaray waqtigii eh, fursaddaa la heli lahaa waxaana rajaynayaa in kulankan maaragtay horumar laga sii gaari doono oo saxafiyiinta soomaaliyeed ay heli doonaan eh, goob ay wax ka bartaan eh, islamarkaana aqoontooda lagu horumariyo aad iyo aad aan ugu mahad celinayna wasaaradda warfaafinta Ma- waxaan maanta maarata halkaan aan ku kulannay shirkeenna waxaa waaye afar geesood waaye ururka suxufiyiinta jaamacadda ummadda wasaaradda warfaafinta iyo eh, guddiga maxaan ku ihahdaa warfaafinta ee ee barlamaanka runtii aniga aad iyo aad macna ayaan ugu faraxsanahay maxaa yeelay mawduuca laga doodaayo wuxuu maaragtiya saldhig u yahay ama maaragtiya bees xoogla u yahay een, mideynta s- ee, fakarka horumarka maaragtiya ummaddan maaragtiya een, maxaa yeelay haddii een, wasaaraddan maaragtiya oo runtii ayada een, u ah maaragtiya bayskii runtii een, afka iyo dhaqanka iyo maxaan ku iraadaa maaragtiya iyo hal abuurka oo ummadda oo codkii ummaddan wax gaarsiin lahaa ku hagi lahaa maxaan ku iraadaa shay wanaaga iyo eh, ilbaxnimada iyo taariikhdaba maadaama wasaaraddan ay tahay waxaan qabaa yariiso runtii aada ugu mahadsan yahay een, shirkan uu maanta isu keen keenay shirkan maanta ma aha keliya ayaamahan oo dhan waa noo socday waxaa la isku xiraayo oo wada shaqaynaya een, hay-adihii ay ka dhexaysay wada shaqaynta marka intaas shirku natiijadiisna macnaa sheego waa aragnay waxa ugu weyn waxaa waye doorka maaragtay oo aanu ku leenahay eh, sidee loo soo saaraa saxafiyiin eh, runtii een, een, waxa ay qabanayaan og hadday tahay eh, anshax ha noqoto sidee loo see- sidee dadka loo tusaa hadday tahay aqoontooda see maxaan ku idhahdaa maaragtay shay een, loo loo loo loo kobciya ama loo loo oo- loo horumariya waxaa la yidhahdaa een, qof wuxuusan hayna kuma siin karo ninka wariyaha hadduusan dhisnayn wax uu sheegayo uu dalka aqoonsan u lahayn sharciga aqoon uusan u lahayn waxaad mar kasta waxaa waaye waa gaabina laakiin hadda waxaad moodaa maaragtay shay in la istusaayo in sidee aan wax ugu qabanaa sidee aan wax u toosinaa sidee aan wax u hagaajinaa marka laga maarmaannimada maxaan ku ihahdaa oo ee jaamacadda ummadda doorkii ay ku leedahay iyo ururkii suxufiyiinta laftirkiisa maaragtay oo ah niman ee- ee mas-uuliyiintii maxaan ku ihahdaa een, wix- oo hay-addii kulminaysay ee suxufiyiinta waxaad moodaa hadda isu tagaan iyo fakarkan maaragtay shalmideynaya inuu miro dhal noqon doono oo loo howlgeli doono maxaa yeelay een, rabitaankii maaragtay waa jiraa iyo qaabkii macnaa lagu wada shaqayn lahaa een, waxaa kaloo jiro barlamaanka waxaa yaallo xeerkii saxaafadda iyaa yaallo oo runtii annaga aanu arkeyno haddii een, ay ka maqan yihiin nimankan een, jaamacadda aqoonta iyo maxaa akademiyada iyo eh, wasaaradda laftarkeeda howsha haddaan la wada shaqaynin waxaad moodaa weli asiga laftarkiisa inuusan dhammaystirmaynin maaragtay si uu u dhammaystirmo uu u noqdo wax ummaddan ka wada dhexeeyo waxay noqotay marka laga maarmaan wax wada tashi galo oo laga wada tashto maaragtay maadaama aayaha ummadda maaragtay iyo s- saxaafadda iyo horumarkeeda uu ku xiran yahay, beesna uu noqon doono sharcigaana laga filayo inuu noqdo wax maaragtay ay qayb ka tahay inta ummadda inta eh, inta ay qusayso oo dhan maaragtay marka mar labaad waxaan leeyahay een, jariiso iyo wasaaraddu maaragtay shay- fursaddan inay siiso waa ku mahadsan yihiin hadda anagana waxaan aad iyo aad maaragtay ugu rajo weynaha oo inuu miro dhal noqon doono maaragtay shay waa arkeynaa in wacyiga suxufiyiinta oo kor loo qaado ee ka faker noocaas ah maaragtay shay in oo oo lagu wada heshiiyo inuu yahay dan ummadda dalka iyo dantaba maaragtay ay ku jirto waa mahadsantihiin maanta waxaa halkan isugu nimid inaan ka wada hadalno sidii eh, loo kordhin lahaa xirfadda iyo aqoonta suxufiyiinta soomaaliyeed suxufiyiinta soomaaliyeed runtii waa dad geesiyaal ah waa dad naftooda u huray waa dad duruufo adag kusoo shaqeeyey Eh, hase yeeshee hadda waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay sidii eh, xuquuqdoodii eh, muxuu ahaa loogu heli lahaa oo ay u heli lahaayeen eh, aqoontii iyo xirfaddii si ay ummadda ugu adeegaan maanta saa ujeedaan waxaa halkan nala jooga een, guddoomiyihii guddiga een, saxaafadda iyo isgaarsiinta ee golaha shacabka khaalid macow waxaa nala jooga een, rektorka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee professor jimcaale sidoo kale hormuudka ee, kuliyadda saxaafadda een, wasiir horena ahaa ee, professor dhicsow een, xogayihii guud ee, macalimo een, faarax iyo agaasimihii guud ee wasaaradda iyo agaasimaha t v qaranka soomaaliyeed ujeeddada kulankan oo kulan muddo soo socday ahaa oon maanta een, waxaan isla garanay kow in ahmiyad gaara la siiyo ee, horumarinta warbaahinta soomaaliya gaar ahaan xirfadda iyo aqoon socodsiinta soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoomiye khaalid macow oo runtii ahaa bare een, muxuu ahaa ee, s- saxaafaddana muddo kusoo jiray haddana ee, golaha shacab ka tirsan mar walbana diyaar u ah inuu nagala shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa ee, xirfadda iyo aqoonta saxufiyiinta soomaaliyeed waxaa kaloo iyadana aad ugu mahad celinaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed muddada kooban ee jirto iyo sida ay ugu dadaalayso inay ee, aqoonta ummadda soomaaliyeed heerarkooda kala duwanba u kordhiso mudnaan gaar ahna ee u siisay ee, wasaaradda warfaafinta iyo saxufiyiinta soomaaliyeed ee, oo ahmiyad gaara loo arkay suxufigu markuu aqoon leeyahay bulshada waxa uu gaarsiinayna waxay noqonaysaa wax aqoon ku dhisan sidoo kale waxaan isla garanay in ee, bahda saxaafadda soomaaliyeed ay iyagana ee, soo diyaariyaan xeerka anshaxa ama code of ethics wax loo yaqaano ee, oo isagana muhiim u ah sidoo kale jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay naga ballan qaaday soo diyaarinaysa cu- curriculumkii ama manhajkii ee, muxuu ahaa ee, waxbarashada ee saxufiyiinta soomaaliyeed Een, arrimahaasoo dhan oo muhiim u ah een, ayaan maanta isla garanay marka mar kale aad iyo aad uga mahad celinaa waxaan rajaynaa in ee, qorshihii iyo istaraatiijiyaddii oo dhammaystiran dhowaan lasoo diyaarin doono taasoo aan marka saxufiyiinta soomaaliya meel walbay joogaan kuwa gaarka ah ee, kuwa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba waxaan ku dhiirigelinaynaa in fursadahan jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo wasaaraddu u fidin ay iska faa'idaystaan aqoontooda xirfadoodana ay kordhiyaan een, iyagay wax u taraysaa ummadda soomaaliyed ay wax u taraysaa waxay yaraynaysaa cabashooyinka saxufiyiinta ee ka yimaada marka aad iyo aad aan mar kale idinkaga mahad celinaa waa mahadsantiin
محمد بمحمد خطر المحامد يعظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحنان
toshashka baanashiiba baanashiiba toosha
talow kooyaay talow kooyaay tuugsagna koynay tali tusaale waladaneng haydi turukanaysi tooshateedii wantaajka haayan iyo tabartiyola ku bahi sidii basalhaan beerka bahoo galay may tooshka baanashiiba toosh iyo baydhogolaha tubi tobanaynay ogaw tooshashka baanashiiba tayo may ka deero tabaroola iyo kii tanaad eba toosashka baanashiiba
belanka neebsadi حسنه وجماله aw qoy baarteen baahan oo tinjiraha ingoyba ya aw todobasa hamiinama teeglan qaado korna mugda koy beerta inka dirto
barnaamijka kulanku warsanya dhugun sideetan dhegaystayaal qiibo dhexe kulankee ku gudi jirna qodobka kale ah walibaa usanagadeeya muddo ka dhow bil walibaa xabsi ka yaala magaalada jowhar kirina weriye cabdishakuur shaashaa oo ah weriye markaas agaasimo ku eh waa weriyaal weri oo markaas ku howgalow gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaana jowhar waana eh agaasimaha radio city f m oo magaalada jowhar ka yaala taliyaha gobolka shabeellaha dhexe weliba uuse ku hadalay weriyaha iyo weliba sababta markaasi lingheri
shaashaa uma xiro weriyanimo uma xiro saxaafad keli wuxuu u xiran yahay waxyaalo asiga gacantiisa uu ku sameeyey Ee, waxaa weeye ma- afar iyo tobankii oktoobar dhacdadii foosha xumeed ee naxdintileeda ka dhacday ee, zoobe asigoo ku carool jilacsanaya ummadda soomaaliyeed ayuu wuxuu sameeyey borordiiq raadiyowgiisa keligiisa oo ka sameeyey daduu soo aruursaday madaxuu u xirxiray ee, asigoo ku carool jilacsanaayo ee, in dadkaas wax loo qabto Ee, taasu lama socon dowladdana lama socon meesha ka jirta do- dowladda ka jirta waddanka lama socon ee, guddiga abaarahana lama socon nabadgelyada iyo booliskana lama socon waa wuxuu asiga jeebkiisa ka samaystay kadib markii intaasuu la arkay ayaa la soo qabtay maxkamadaa la geeyey maxkamadiina annagaynoo soo gudbisay si aan ku soo baarno waxaan ka soo baarnay waa sidaan haddii alli kuu roo yahay waad arki kartiin waa lacagtaas aad u jeediin isagoo tirinaayo lacagtaasu gacantiisa ku soo dhacday iyo wax ka badanoo haddee aan aan weli arkin oo aan baaritaankeeda aan wadno ma ay- ma uu ku soo wareejin dawladda kuma soo wareejin guddi abaarana kuma soo wareejin hay-ad maxalli oo waddanka wax ka qabanaysana kuma soo wareejin asigaa lunsaday hay-ad eh, lacagtaas intaas la eg oo ummadda soomaaliyeed madaxeeda uu ku soo qaaday sigaa lunsaday sidaas darteed annagu waa baaritaankiisa saasaan ku haynaa mar dhowna waxaan horkeeni doonnaa maxkamadda markaan baaritaankiisa soo dhammaystirno hadduu alla idmo baadil laguma haysto ayaantaan xanaa badatay weriyaashu markii la xiro ee, in weriyaa la haystaa saasaa loo haystaa dacayduu sameey kanuu sameey in la yidhaahdo weriyaha laguma haysto ilaahu markhaati ka noqo ummaddana ha aragtaa
taliyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ku hadlaayay xaaladda cabdishakuur shaashaa oo ay weli markaas gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaana degmada jowhar ku howlgalow oo muddo ku dhow bil markaas kiran xabsi ka yaala magaalada jowhar weli kulanku warsanaya dhegeysadatan dhegeystayaal gudoomiyaha gobolka banaadir waana adoga beledka muqdisho taabid weliba uusa ku hadalay shir markaas geeka lambalansanaya in uusa magaalada الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب أن وحن مركا ugu horeyso aan rabaa inaan halkan ka sheego aan shirkii ee ku saabsanaa aan shirweynihii wadatashiga ee nabadeynta iyo horumarinta gobolka banaadir ee qorshaysneed in la qabto aan berri oo taariikhdu ku beegnay toddobada bisha oo uu socdo ilaa iyo sideedda bisha ee january 2018 aan cillado farsamo aawadeed oo aynu soo wajahay shirka dib buu u dhacay oo berri lama qaban doono hadduu ilaahna gaarsiiyo waxaa la qaban doonaa shirka insha allah adiga taariikhda la qaban doono dib baan kasoo sheegi doonaa insha allah dhowaan ayaan taariikh dib kasoo sheegi doonaa insha allah marka waxaan ka cudur daaranaynaa shirkii aan ugu talagalnay inuu berri qabsoomo in uusan aan qabsoomayn oo dib u dhac ku yimid shirka aan wakti kale la qabanayana hadduu ilaahna gaarsiiyo dib baan kasoo sheegi doonaa intaa kadib waxaan rabaa inaan raacsiiyo aan aan mar walba dhib uu dhaca laakiin aan ummad soomaaliya uga tacsiideeyo aan dhib- dhibkii xala ka dhacay degmada xamrooyne oo labadii qof ee gacanta ka xaqdaran dishay aan waxaan rajaynaynaa insha allah in cadaaladda la hor keeno iyaga naxariis janna allah ka waraabiyo aan aan dhib iyo xanuun badan ayaan maalin walba dareennaa tan iyo afar iyo tobankii oktoobar in qof muwaadina aan oo waxba aanan galabsan ah, lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka banaadir ama caasimaddeena ee magaalada muqdisho aan taano aad bay u xanuun badan tahay runtii oo aan maalin walba wax loo joogi kara ma aha in oo dad masaakiina ee ee gacan ka xaqdaran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa aan dadka muqdishaawiyiinta dhammaantood inaad u istaagtaan in amniga aada mudnaanta koowaad siisaan oo aada xaqiijisaan amniga wuxuu ka soo bilowdaa idinka haddii hay-adaha amniga lala shaqeeyo la xaqiijiyey in cadowga aan meel looga soo wada jeysto dhibku wuu naga yaraanayaa sidaa darteed baaqas aan u diraya dadka muqdishaawiyiinta waxaan leeyahay fadlan aan amniga gacantaada ayuu ka bilowdaa laakiin hay-adaha amniga in ugu yaraan lala shaqeeyo si dhibka uu u yaraado aan taa uga shaqeyno aan sidaa darteed insha allah marka aan shirka dib ka soo sheegno waqtiga la qabanayo ayay tahay ahmiyaddeena inaan ka hadalno sida loo nabadeyn lahaa gobolkan iyo sida loo horumarin lahaa si aysan masiibo dambe noogu soo laaban ama hal qof ha noqoto ama dhowr boqol oo qof sidii tii afar iyo tobanka oktoobar nagu dhacday aad iyo aad ay umahadsantihiin wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
gudoomiyaha gobolka banaadir waana adoga beledka muqdisho oo ku hadalay shir markaas beryey lambalansanay oo oo riidandhiyowka koy weliba daliilka qorshaysan ee beledka muqdisho ku dhiyaayo uusuna saas oo kale ku hadalay iyo dhugunsitaasan dhugunsidaal guud ahaan beedkaasi in dambeeyey barnaamijkii kulanka warsan ee uu kaysan kula darartan idaacadda warsan antuuna hamiin dambe barnaamijkan barnaamijka midda kulmi doonaa